gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabaho ayaa dhagax dhigay suuqa buuluxuube ee degmada wadajira ee magaalada muqdisho oo si casri ah loo dhisi doono waxaa ka qayb galay munaasabadda dhagaxdhigga maamulka gobolka banaadir ka degmada wadajir iyo qeybaha kala duwan ee bulshada xaafadda buuluxuubey mudane cabdiraxmaan maxamed cali gudoomiyaha degmada wadajir ayaa ka warbixiyey dhagaxdhigga suuqa buulxuubey inaan dhagaxdhig u samayno oo inoo dhagax dhiga gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda oo wakiilka ah gudoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa magaalada muqdisho suuqa buulxuubey oo ahay suuq biyo fadhiisad ah qaab oo basiibaha u dhisan in maanta si casriya loo dhiso ayagoo iska kaashanayaan maamul gobolka banaadir iyo bulshada xeer wadajir farxada ay noo tahay waa uga mahad celinaynaa gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda ee maashadiisa uga wakiil ee duqa magaalada gudoomiyaha gobolka banaadir sida aad la socotaanba maalmahan wuxuu aad u dardargelinaya horumarka caasimadda qaybaheeda kula duwan dardargelinta qayb ka mida maanta suuqa buuluxuubi ayaa loo taagan yahay maxamed axmed diiriye yabaho gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay ka go'an tahay in ay horumariyaan suuqyada magaalada muqdisho dabcan suuqyada magaalada waa muhiim waxay muhiim u yihiin bulshada iyo maamulka intaba waxay u yihiin muhiimay u yihiin sababtay u yihiinna hadduusan suuq jirin oo ganacsi uusa jirin dabcan lama helaayo canshuur lama helaayo maaragta dad ganacsada marka waa waxaan ku qasbannahay in suuqyada iyo meelaha ganacsiga oo dadku ay ku ganacsadaan in la hormariyo waa ogtihiinoo suuqyada markii uu dabkacoo kale meel laga galaan la waayo waxay marka in meel laga galo la waayo waxay keentaa inuu suuqi burburo hantidii ay ku burburto sidaa darteed suuqyadoo dhan qaab fiicana loo dhisi doonaa oo jidad laga bixiyo oo debdeniskii meeluu ka soo geli karo ama markii meel looga soo gurma karo waa ogtiinoo dee dabcan dabku waxaa laga yaabaa waxyaalaha waxay uu ka mid yahay sida kadiska ku yimaada marka suuqu suuqu marka waa inuu leeyahay meel uu ku soo jidad waa inay jiraan waa in si fiican maaragta loo dhiso waa in sidaas uu naqshadaysan yahay loo dhisaa loogu dhisaa maaragtay bulshada marka suuqa waxaa la rabaa dadkii markii hore deganaa oo la diiwaan geliyana sidoodii in loogu soo celiyo sidaas aan ku ballanana in loo dhiso hadduu ilaah yidhaahdo suuqa buulxuubey ee degmada wadajir ee magaalada muqdisho ayaa waxaa caqabad kala kulmi jiray ganacsatada iyo dadka wax ka iibsanaya maadaama suuqa uu ahaa mid cariiri ah oo leh goobo biyaha fadhiistaan